ku dhowaada lama boqol aqoonsi oo saameeyay fatahaad webiga Shabeelle ee ku noolaa degmada Afgooye iyo ku faa'iideysaday adeeg raashin ee noocyada shir duban oo yahadir sidii hay'adda Muqtaar Cali Foundation maadaama guriyaalsho iyo ku barakaceen aana ku mid ah dadka danyarta ee ku faa'iideysaday adeegdunga yaan mahadnag iyo ona sheegay in wiliyo ambaahaniga in wallan qobada waxaan rajaynaynaa intii ka badan wax ka badan oo saan ka sii badan intii ilaahay noogu soo sahlo waa u ducaynaynaa biibaxaan ahaay guryaasha biyaa naga galeen kulli xaafada baalgur qaas aan baalguraa deganaa baalgur waa rafaadsannahay yaa gaajo waa iska jirtaa laakiin wix hadda noo soo dhiibtay labada beri waa iska cunaynaa wax kale ka badan adaakaa sugaynaa mukhtaar cali afgooye ka mahadsantihiin raashiinka yaraay oos niin soo dhiibteen ka badanna ilaahayn ka sugaane sidoo kale waxaa lagu mahadnagaanay madaxweynahayna lafta gareen cabdicasiis inasna ila soo gaaro gurmad deg deg ah fatahaadan biyaha oon ka dhex jirno aanu ii macal ciyaalkaayna oo wax la'aanna na hayto wax darina iska taalo inasna ila soo gaaro gurmad oo deg deg ah maanta hanuus mahadsanay horta unigoo ah xaaladaani iska danyar oo wax baanan haysane ilaahay diilasna sii laakiin maash allah sariir laka aamo sokorta wax dhan usii maanta niisotaalkooy maas alama aadsa macasanya ka badanne usinka sugaani waa naaga soo jiriyo aan khayr badan aan ka ducaayee maanta intaa inka badan ilaahay laka sugee wax khayr qab inaas ilaahay in soo dhiibo wasna nin wanaagsan waa inaas ilaahay ka dhigaa biyunay soo fasahaadeen alxamdulilah ilaahay diisheena mahad waaye in ducanaada guusha allah ka siiyo allah kinsaa iidiyo wax badnoo barakalen allah ka siiya wax xoogaagaan noo soo dhiibi noo soo barakeeyey ilaahay khayr allah siiyo aniga xaafadaa ka soo baxay waa ay tiro maxaa ladhahay ilaahay inuu ilaa guul oo siiyo oo kheyrka oo waafajiyo waxaana ku mid ah dhalinyarada iyo wakiilka hay-adda mukhtaar cali foundation degmada afgooye iyo faahfaahin kubiyenga adeeqdiyo hadeersiyenga deeq raashiin ah meeshaan ugu qaybinay dadkii fatahaada biyaha degmada afgooye kusoo fatahay oo laba boqol qoos ah aan raashiin meeshaan ugu qaybinay anagoo oo kaashanayno hay-adda mukhtaar foundation mukhtaar cali foundation deeqdaas raashiin aad iyo aad ayay dadka ugu farxeen waxay hay-adda mukhtaar foundation ay tahay hay-addii ugu horeysay ee biyaha markii soo fataheen ee dadka degmada afgooya deeq raashiin ay soo gaarsiisay aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay mukhtaar wada shaqeynta oo fiican oo naga dhexeyso anigi iyo haddaanaha ururka dhallinyarada k g s laanta afgooya iyo hay-adda mukhtaar cali foundation waan ugu mahad celinaynaa kaas ahaan waxaa mahad ballaaran aan u diraynaa madaxweynaheyna koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen iyo wasiirkeena caliyow sheekh cabdulaahi cali afgooye aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maadaama ay noo soo fududeeyeen inaan halkan deeqdan raashiin aan ka bixino waa ugu mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa raashinka aan hadda qaybinay intaan inka badan inaan soo gaarsiino sida uu dhaqsiyaha badan taasna waxaa ka sugaynaa walaalkeena hay-adda mukhtaar cali foundation waxaan maanta deeq raashin ah soo gaarsiinay dadkii ay saameeyeen fatahaada biyaha webiga oo maalmahani si zaa'id ah ugu fatahay degmada afgooye iyo deegaanada hoos yimaada waxaan maanta soo gaarsiinay ilaa ku dhowaad laba boqol oo qoys ah markay dhacday fatahaadda waxaan hay-adii ugu horeysay soo gaarsiisa deeq raashin ah waxaana filaynaa inaan sii gaarsiino dad intaan ka badan fatahaada webiga shabeelle ee afgooya saameyn xoog badana ku weeldhadanga dadka danyarta ee ku noolan meeleysa iyo oo nala daala dhacayanga xaalad iyo nololeeda